bismi illahi raxmaan raxiim dhammaan ummadda soomaaliyeed kusoo dhawaada madasha sigistii waxaa maanta inoogu diyaara oo warbixin inaga siin doona magaalo madaxda gobolka cayn ee buuhoodle wasiirkii hore ee arrimaha gu gudaha ahna guddoomiyaha guddigii badbaado khaatumo master dolaal waxaanu rabnaa wasiir inaadna siisid bal wixii warbixina sida wax u dhaceen maanta iyo xaaladdu meeshay marayso warbixin buuxda kadib baanu wixii su-aalaha ku weydiin doonaa insha allahu bismillahi raxmaan raxiim maanta waa sidaad u sheegtay waxawlo badan baa ka dhacay magaalada buuhoodle ay ku bilaabatay subaxnimadii in madaxweyne ku-xigeenka maamulka khaatumo mudane cagalule uu oo dhawaan maalin doraasa magaalada muqdisho ka yimid ay magaaladu isugu baxday taalada la yidhaahdo kabshaale ama beerta xorriyadda magaaladan halkaas oo warbixin ku siinayay wixii uu kula soo kulmay magaalada muqdisho halkaa dad badan ayaa isugu yimi warbixin wanaagsan oo uu ka waday magaalo madaxda soomaaliya ayuu halkaa madaxweynuhu ku bixiyey dad badan baa ka dhegaystay su-aalaha ayaa lagu weydiiyey kabacdi markii xafladaasi ay dhamaatay iyo warbixintaasi wuxuu madaxweynuhu wadada weyn ee magaalada dhex marta ayuu socdaal kusoo maray wadadaas oo ilaa laba kilomitr uu ku lugeynayay markuu arrintaa dhameeyeyna wuxuu ku noqday gurigii ka deganaa magaalada intii banaanbaxaas iyo hawshaasi socotay ayaa waxaa iyana dhacday in madaxweynihii maamulka khaatumo cali khaliif mudane cali khaliif galay uu diyaariyey mooshin aan loo dhamayn oo aan xildhibaano ku filan ku filani aanay ay ay ay ay laisku dayay in in xilka lagaga qaado madaxweyne ku-xigeenka mooshinkaasi nasiib darro wuu suurto geli waayo maadaamaan xildhibaanada iyo coronkii midna u buuxin buuq baana dhexdiisa ka dhacay markii dambe waxaa la soo daayay adigu dad isugu geegeysa oo wasiiro iyo isugu jira xildhibaano oo laleeyahay waxaa xilkii lagaga qaaday madaxweyne ku-xigeenkii markii arrintaasi dhacdayna madaxweynuhu wuxuu madaxweyne ku-xigeenkii wuxuu isugu yeedhay xildhibaanadii maamulka khaatubo intoodii badnayd oo garabkiisa xaggiisa u u badnayd nasiib wanaag isaga korankii wuu u buuxsamay waxaanay hab gacankaaga ay ku kaga qaadeen xilkii markii hore guddoomiyadii baarlamaanka oo isagu in dhaweytada ku milmay xukuumadda markii ay kaa ka qaadeen guddoomiyaha ka qaadeen waxay doorteen guddoomiye uu leeyahay baarlamaanka khaatumo guddoomiyaha markay doorteenna waxay iyana habgacankaaga xilkii kaga qaadeen madaxweynihii maamulka khaatumo mudane cali khaliif galay marka halkaasay maraysaa caawana waa la kala hoydey labada mooshinna waa dhaceen laleeyahay midna waa dhicisoobay midna laleeyahay waa lagu guulaystay saxaafadana caawa ku jiray magaaladana aad baa looga hadalhayaa iyo inta tvda soomaalidu ay gaadheen ee lagaba daawaday marka warkaasi waa war xasaasiya caawa aad iyo aad baana looga hadalhayaa magaalada iyo magaalooyinka kale ee soomaaliya ku yaalaba halkaasay raxaasadu maraysaa waan garanay halkan waxaa ku jira dad toddoba boqol oo qof ku dhow oo soomaaliyeed maamul goboleedo iyo dastuuro iyo sharciyo iyo kala dambaynna leh laba qaybood baanu arrintan uga hadlaynay waxaanu rabnaa bal inaad isukaayo kor taagtid marka ugu horeysa ka lagaga qaaday madaxweyne ku-xigeenka xilka ee madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay wadeen waxaanu helaynaa warar sheegaya inay soo xaadireen xildhibaano labiyo labaatan ah in laba ka aamustay labana diiday sideed iyo tobanna ay u codaysay waxaa kaloo la sheegayaa in mooshinkani muddaba uu socday oo mooshin rajistara hool la waday uu ahaa bal arrintaa isuka iyo dultaag maxaad xogogaal ka tahay oo arrintaa ka ogtahay
arrintaa xaqiiqda jirta waxa weeyaan labiyo labiyo toban xildhibaan ayaa kusoo halkaa kusoo xaadiray maanta laba xildhibaanna meeshii baa lagu doortay baa la yidhi oo waa la bedelay cid bedeshayna la garan maayo moshinku saasuu ku bilowday afar iyo tobankaa xildhibaan baa fadhiyay dadka kale gacanta taagayana sida la xaqiijinayo ama t v-ga sawiradii laga arkay ku cad waxaa gacanta taagaya oo xildhibaanada ku dhex milnay welihii wasiirada ee xukuumadda oo ee dhinaca cali khaliif taageerayay marka mooshinkaasi qaabkaas ayaanu u ansixin baa laleeyahay mooshinkanna mooshin hore usoo baxay ma ahayn xildhibaanada wadadankoodu labadii cisho ugu dambeeyeen ayay soo xaroodeen oo ka ka yimaad ka kala yimaadeen maga magaalooyinka kale ee gobolada meesha si oo qaar ay ka yimaadeen inta boocame iyo taleex iyo xudun ilaa ceerigaabo welina way maqan yihiin oo mabay soo wada xaroon ilaa xildhibaanadii marka saddex meelood loo qaybiyo waxaa maqan hal meel wax ku dhow waa maqan marka xildhibaanadii weli mabay soo wada xaroonba deg degana waxa keenay waa ta la garan laayahay marka saasaa waxu dhaceen sida anagu aan warka ku hayno xaqiiqda
okay taa madaxweynuha iyo guddoomiyuhu abaabulayeen markaynu halkaa kaga gudubno tan lagaga qaaday madax lagu sameeyey guddoomiyihii baarlamaanka markii hore lagaga qaaday xildhibaano intee leeg ba halkaa isugu yimi oo kusoo xaadiray
xildhibaanada badankoodii kuwii xitaa mooshinka guddoomiyaha iyo madaxweynaha joogay iyo intii mucaaradka ahaydo sida la xaqiijinayo waxay fadhiyeen goobtan kale ee madaxweynaha iyo lagaga qaaday iyo guddoomiyahaba qodobada loo cuskadayna waxaa kamid ahaa inay qodobo dastuuriya jebiyeen ay ku milmeen maamulka somaliland ay yidhaahdeen waa ku biiraynaa marka qodobo dastuuriya ayaa laga akriyay goobta oo lagu eedeynayo in guddoomiyahana uu ku milmay xukuumaddii oo uu ka mid noqday wasiir marba meel xukuumadda u raacaya iyo madaxweynihii oo sida la sheegay isna ku milmay amulka soomalijiidka ah ee somaliland oo dhowrkii hargeysa run ahaantii u tegayba waxaa lagu tilmaamo wadahadallo marka qodobo dastuuriya oo ay jebiyeen baa loo soo qaatay xildhibaanadii madaxwey ku-xigeenka la socday iyo kuwii madaxweynaha la joogayba sida la xaqiijinayo mooshinkan dambe uu ka qayb galay
waan garanay waxaan isku dayeynaa marka hore inaanu bal aanu fahano qaabka xildhibaanadu u shaqeeyeen xildhibaano labiyo tobana baa baa xilka qaadistii hore ee madaxweyne ku-xigeenka joogay xildhibaan xildhibaanadan dambe ee guddoomiyaha na xilka ka qaaday markii dambena madaxweynaha u gudbay dhammaan xildhibaanadii joogay magaalada buuhoole ku sugnaa miyaa isugu yimi mise labiyo tobankani way ka maqnaayeen oo garab kale oo madaxweynaha iyo guddoomiyaha isaga meel ugu xidhan bay ahaayeen
me sida la xaqiijinayo mooshinkii subaxii dhacay xildhibaanadii ka qayb galay ayaa kii dambe ee galabnimadiina ka qayb galay oo xoojiyey sidaasayna sharci ku noqotay in madaxweynuhu xilkii ku waayo xildhibaanadii markaa koorumkii wuu buuxsamay kuwii subaxii halkan ka qayb galay iyo qoladii markii hore diiday waxay ku midoobeen ba sida la sheegayo mooshinkan dambe ee madaxweynaha iyo guddoomiyaha xilkooda ka qaaday
n weli waxaynu ku dhex jirnaa inaanu isku dayno dhinaca fahamka iyo sharciyadda si aanu u xaqiijino dee cidda sharciga weyday maadaama aad mas-uul sare oo reer khaatuma aan ahayd oo wasiirka arrimaha gudaha ahayd haddeertana nin ku dhex jiro xogogaala tahay dastuurka khaatumo ma ogol yahay xitaa haddii ay dhan yihiin xildhibaanadu in qaab deg deg noocaasa ama guddoomiyaha xilka lagaga qaado ama madaxweynaha lagaga qaado oo aan mooshinaan lasoo barmoodgareeyey oo markii hore in la qaado iyo in kale lasoo ogolaaday aan ahayn ee one day gudahood in ay hawsha intaa leeg ku dhacdo dastuurku ma ogol yahay o
run ahaantii walaalow gudo horta wasiirkii dastuurka maihi dastuurkana raggii wax kasoo habeeyey maihi waa runtaa mas-uul sare oo xoogaal u abaanay arrimaha khaatumo laakiin labada mooshinba laba mooshin oo deg dega bay ahaayeen kuwo lagu degdegay bay ahaayeen kuwo maaragtay laisu tanaasulay may ahayn arrintaa dee bilowgeedana mas-uulkii ugu sarreeyey labadii mas-uul ee ugu sarsareeyey ee madaxweynaha iyo weliba guddoomiyihii baarlamaanka ayaa haddii wax qalada ka yimaada ama dastuurkii la jebiyey markii horena lagu eedeynayay inay qodobo badan jebiyeen oo somaliland ay ula ula dhaqmeen si aan loogu talagelin ama loo samayn dastuurka khaatumo iyaga ayaa arrintanna maanta ku dhaqaaqay oo bilaabay marka ma anigoo aan ahayn constitution lawyer oo arrintan aan runtii dastuurka aan wax badan kaa siin karin haddana labada labada labada mooshinba waa laba lagu degdegay dadkii danta reer khaatumana waxaan qabaa inaanay ahayn waxu danaynaya ee ahayn in laisu tanaasulo laisu sugo lais wargeliyo lagala tashado golaha dhaqanka oo isaguna golo kale oo khaatuma ay leedahay tahay arrimahaas oo dhan ayaa meesha ku jiray laakiin ayaamahanba waxaa loo arkayey wadahadalada ka socda dowladda federaalka ah ee soomaaliya magaalo madaxdeeda ee ay ku joogaan mas-uuliyiin badan oo reer khaatumaa oo ay ka mid yihiin garaadada badankoodii ay ka yihiin ay ka yihiin siyaasiyiin waaweyn in arrintaa ay ka biyadiidan yihiin madaxweynaha maamulka khaatimo oo wadahadal baryahaaba kula jiray somaliland arrimahaasaa soo dedejiyey baa la odhan karaa waxyaabaha moosinadan degdegaa keenay saa un baa loo fasiri karaa
aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa inagoo gabagabadii ku dhow waxaan rabaa inaad hal mar aan ku weydiino maadaam maanta markii ay dhaceen agshanada noocaasa ee ka yimi xildhibaanadii khaatumo ee labada dhinacba hirdiyey madaxweyne ku-xigeenkii oo dhinac ah oo dhinac looga qaaday xilka iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha wax madaxdaas reaction ka bixiyey ama ka hadlay ama ha ignor gareen ama ha aqbaleene ma jiraano wax hadalihii ka soo baxay oo yidhi arrimaha ka hadlay sida wax u dhaceen
arrintaa weli dadku way hadal hayaan waxaa lagu hadal hayaa meelaha la isugu yimaado mas-uuliyiinta kale ee reer khaatumo arrintaa aad baa loo hadal hayaa intaan ka warqabna dad badan baa soo dhaweeyey in madaxweynaha xilka laga qaado maadaama uu si aan dadku ma ku wada qanacsanayn dadka goboladana degeen degani ay u u u ugu jiiday dhinaca somaliland uuna marmarka qaarkoodba ku dhawaaqay somaliland haddii la wada leeyahay waanu waanu ka qayb waanu ka qayb qaadanaynaa waana waana ka mid noqonaynaa arrimaha dadka badankiisa diidanaa oo majority dadka goboladan degani caawa aada iyo aad bay u hadalhayaan arrintan wixii kasoo baxa xoga iyo wixii ama taageera ama diidnaa dee wakti baynu siin doonaa laakiin waxaani maanta ay dhaceen laba iyo tobankii saacadood ee maanta unbay dhaceen caawana waa la ismiranayaa dee wixii kasoo bixi doonaa ama garaadada ha noqoto ama siyaasiyiinta kale ha noqoto ama saraakiisha ciidanka ha noqoto beriya wixii ka dambeeya unbaa la sugayaa in arrimahaasi ayaana saxaafada soo gaaraan ama meelaha kale lagu soo qoro marka taasi waa waxaynu sugaynaa haddana habeenimaynu ku jirnaa saacaddu waxay tilmaamaysaa hadda sagaal tobankii habeennimay noo tahay de kolley hadda caawa taageero iyo diidme iyo kolley habeenimadan cidi ku dhawaaqi maysa laakiin wixii waagu la beriyo de waa waaga allo waaraadu cunin baa la yidhi waagaa la sugaya haddii lahay ka dhigo balse waxaan kuu sheegayaa arrimahaasi waxaan crisiskan bilaabay ee ugu horreeyada waxay ahayn heshiisyadii bilowday sanadkii lasoo dhaafay octoobar afarteedii ee lala galay somaliland taasoo dadka badankiisu ay aada iyo aada uga soo horjeedeen somalilandna ay dadkan dhib badan badan u geysatay dhulkana ay haddaba qaabsirto dadkanna ay ka go-an tahay in midnimada soomaaliya ay muqadas tahay meel aan loo dhaafi karin maamulka soomaali diidka aanan wax wada hadala marnaba inta ay dhulka ku sugan yihiin goboladan sool sanaag iyo caynaan lala geli karin midnimada soomaaliyana aanay gorgortan keli karin de arrimaha weeyaan waxaa hadda crisiskan keenay maanta arrimahan sababay dadkuna waxay u badan tahay inay soo dhaweynayaan wax kasta oo kasoo horjeeda wixii somaliland loogu loogu magacdaray wadahadalada ee lala galay taasoo aada iyo aada looga soo horjeeday marka waynu sugaynaa wixii feedbacka ee dadka kasoo bixi doona haddii ilahay ka dhigo beriya wixii ka dambeeya
su-aashayda ama ugu dambaysa ama mid keliya ka dambayso waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaad moodaa magaalada buuhoodle inay ugu jirto booska xamar ay soomaaliya ugu jirto reer khaatumo waayo waa meesha keliya xukuumaddiina ka shaqaynayso ummaddiina dee laga mid talo shacabkuna shacabkii ka mid talo xukuumaddiina ay ku shaqaynayso waxaa ku sugan magaalada madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii oo dee maanta aynu aragno inay laba madaxoo kala taaganoo qoloba qolo dhinaca ay xilka uga qaaday ay yihiin rajada dadka reer buuhoodle maxay tahay dareenkooda ku aadan arrintan waxaanu arkaynay madaxweynaha oo yimi oo lasoo dhaweeyey ama soo gashaday hawada in lasoo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenkii oo maanta ciiddii ay dhaqaaqday arrintan oo cakiran shacabka reer khaatumo waxay maanta beriyo buriyo ku sugan yihiin magaalada buuhoodla laga mid tilaayo dee wixii ay taageeraanna way taageeran yihiin wixii ay ka hor yimaadaanna way ka hor imaan iman yihiin maxay tahay marka reactionka ama dadka reer buuqoodle ee degmagaanta magaalada ku sugan labadan arrimoodna goobjooga uwa madaxdiina ay ku sugan tahay maxay tahay dareenkoodu xaggee bay wax ku ku wajahan tahay miyay jaawareersan yihiin mise waa dad dee dhinacna raacsan oo arrintan madaxweynaha sidii ay maanta u gelbinaya madaxweyne ku-xigeenka aan idhaahde dee arrintaa u garab taagan mise waa dad kala jabsan oo sidanay madaxda u kala jabsan tahay u kala jabsan oo laba group kalaa
aan kugu noqdo taarikh yare madaxweynaha khaatumo waa lagu soo dhaweyn jiray magaaladan sidaa maanta madaxweynaha ku-xigeenka loogu soo dhaweeyey baa loogu soo dhaweyn jiray laakiin soo dhaweyn lasoo dhaweeyo waxaa ugu dambeysay markii uu heshiiska la galay maamulka somaliland intii ka dambeysayna markuu baxayo habeen buu magaalada ka baxaa habeenna wuu kusoo noqdaa naanaysa ay kamid yihiin cali guureeya ayaaba kamid a naanaysaha uu kula baxay marka intii wadahadalkaa ka dambeysay madaxweynaha si si toosa meel loogaga soo dhaweeyey ma jirto waxaana ugu sabab ahaa diidmada la diidan yahay somaliland iyo maamulka soomaali diidka laakiin madaxweynaha waad arkayseen maanta waa lagu soo dhaweeyey wuxuu ka khudbeeyey beertii xorriyadda iyo taaladii talshaale oo ah meelaha lagu casuumo dadka madaxda ee loo hanwen yahay marka dadku ma kala qaybsanaa waxaa la raacsan yahay wixii midnimada soomaaliya taageeraya waxaa la raacsan yahay wixii ummadda khaatumo wixii iyo maamulka khaatumo wixii loo sameeyey oo ahayd midnimo iyo xoreyn dadka u taagan waxaa la raacsan yahay dadka runta ka sheegaya wixii loogu talagalay ama haysilkii loo sameeyey maamulkan khaatumo waxaana laga soo horjeedaa wax kasta oo u dabcaya ama ama wadahadal la gelaya maamulka soomaali diidka ee soomaalida oo dhan ka goostay yii dawlad baanu nahay marka arrintu ma aha dhinac ama ama ama ma kala badhna laakiin wax kasta oo somaliland laga oriyo magaaladan sideedaba labaatankii sano ee lasoo dhaafay markii somaliland laga oriyaa iyo iyo iyo soomaali diidnimo ama midnimada soomaaliya kasoo horjeedaa magaaladan sharaf badan kuma le soo dhaweyn fiican kalama kulmo markaa sida ka muuqata de madaxweynigii hore ee khaatumo mudane cali khaliif galayd waa nin deegaanka u dhashay nin oday oo weeyaan oo aadna loo yaqaano marka hadda kuma joogo madaxweynenimo kuma joogo ee wuxuu ku joogaa mas-uul oday oday oday oday deegaankaa buu ku joogaa maadaama maamulkaa looga shakiyey wax sharaf oo badanna kuma haysta magaalada
aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa sida balballaadhan ee aad noogu dhigtay dardaarankaagii iyo ummadda reer khaatuma iyo ummadda soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa arrintanna aada ugu dhegtaagaysay waxay rabaan inay bal briefing qaabka ay wax u dhaqaaqi doonaan iyo haddaad tihiin mas-uuliyiintii ama dadkii waxgaradkii reer khaatumo ee ugu waaweynaa especially magaalada hadda dee buddigaha u ahee buuhodle iyo beri iyo wixii ka dambeeya maxaa la filayaa bal iyo gebagabadaadi israacso insha allahu tacaala
dadka reer khaatumo magaalo madaxadan magaaladan buuhoodle mar walba midnimada soomaaliya ay taagan tahay meeshan magaaladan waa magaaladii ugu horreysay ee laga bilaabay dagaalkii halgankii daraawiishta bilowgii kun iyo sagaal boqol boqol sano ka hor boqol iyo toddoba iyo toban sano ka hor waa meeshii laga bilaabay dagaalkii ugu horreeyay ingiriis laga qaaday halkana laga qaaday marka waxay ilaa xilliga xilligaa u taagan tahay midnimada soomaaliya waxay u taagan tahay wanaagga soomaaliya waxay astaan u tahay dadka af soomaaliga ku hadlo oo dhan magaaladan waa magaalo facweyn dadka reer khaatumana weli sidii bay ugu taagan yihiin ugu dhimanayaan soomaali uga dhursugayaan inay ku taageerto fikirka midnimada soomaaliya ee la adkeynayo maadaama aanu ku naallo bridgkii soomaaliya laga kala goyn lahaa ama buundadii soomaaliya ay ka kala jabi lahayd ama laysku raacin lahaa marka dadweynaha reer khaatumo waa niyad fiican yihiin way ogyihiin waxay u dhinteen way ogyihiin waxay ingiriiska kula dagaalameen boqol sano ka hor wax madmadowga kagama jiraan wayna ogyihiin in mad in halgankoodani uu dagoobayo waxaa markaa ummadda soomaaliya reer khaatumo ama gobolada soosaraag iyo cayn ee hadda u anqal taagayaan ama ka warsugayaan mas-uuliyiinta ku maqan magaalada muqdisho iyo dowladda federaalka ah taasoo laga warsu laga dhursugayo waxaana la rabaa in shir lagu qabto balaadan oo dowladan isugu yimaadaan magaaladan buuhoodle shirkaas ayaa waxaa lagu go-aansan doonaa maadaaba hadda fadfadani uu galay maamulkii markii maamulka somaliland warhadalka lala galay in wixii khaldanay lagu saxo shirka haddii ilaahay ka dhigo laysugu yimaado siyaasi iyo isin iyo oday iyo indheed garabba laysugu yimaado shirka lagu soco wixii khaldamay dowladda federaalkaana lagu weydiiyo wixii xaqee dadkani leeyihiin ee kaga maqan dowladda federaalka shirkaana lagu go-aansado meeshii hal maanta meesha la taagan yahay looga kici lahaa markaa shirkaasay dadkaasi sugayaan niyadooduna ma xuma waxayna aaminsan yihiin ogyihiin inay maamulka soomaalididkii hadda goboladoodii dhanka haysta inay ka xoroobayaan haddii ilaahay ka dhigo mana niyad xumaa arrintanina de waa siyaasad horteed siyaasad qalwacatay waxaa dhulka laga xoreynayay ama lala dagaalamayana maamulka soomaalididka ee dowladda sheeganay ahayn waxa keenay mas-uuliyadeeda dilgilashada siyaasada ee xumaati keenayna waa raggii wadahadalka la galay marka waa saxmayaan waxaana lagu saxayaa shirka insha allahu buhooda laysku yimi doona haddii ilaahay ka dhigo
aada iyo aad baanu kugu mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba wasiirkii hore amniga wasiirkii hore arrimaha gudaha ee maamulka khaatimi state of soomaaliya oo noogala hadlayay magaalada buuhorle dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo adigaba waxaanu ku leenahay sidaa iyo nabadgelyo aada iyo aad bay aad umahadsan tahay wasiir waa mudantiina waa sinfalaanaya nabadiin